إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaal culus ayaa maanta mar kale dib waxa uga dhacay magaalada laascaanood ee gobolka sool kaasoo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maamulka somalilan deegaanka faragurow ee hoostaga degmada jilibe ayaa waxaa ka dhacday munaasabad afartan arday ay ku qalin jebinayeen wiil dhallinyaro ah ayaa waxaa lagu dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wasiir ka tirsan dowladda federaalk ayaa isu dhiibay dalka kanada asigoo qaxooti ah hogaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta ayaa jeediyey kelimad cusub oo ku socota dadka carabta ah inta uu qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargaroob warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dagaal culus ayaa saakay dib wax uga qarxay magaalada laascaanood ee gobolka sool kaasoo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maamulka somalilan warkan waxaa inoo haya cabdisamad cabdulaahi faahfaahino dheeraada ayaa laga helaya dagaaloo mar kale dib uga qarxayay saakay magaalada laascaanood ee gobolka sool kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo sidoo kale dadka deegaanka oo isdifaacaya dagaalka ayaa bilowday kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa maamulka somalilan ay isku dayeen inay dagaalo culus ku qaadaan saldhigga ay dadka deegaanka ah ku leeyihiin gooba ku yaala bannaanka magaalada laascaanoodda halkaasna waxaa ka qarxay dagaal culus intaanu waagu beryin dagaalka oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac muddo kooban uu dagaalka socday kadib waxaa halkaasi lagu jebiyey ciidamada maamulka somalilan iyadoona cadeymo iyo muuqaalo laga soo duubay goobta dagaalka ay muujinayaan khasaare xoogan oo gaaray askartii maamulka somalilan ee weerarka soo qaaday cabdirasaaq falaalig oo ah hafayeenka guddiga s c c ayaa wuxuu ka warbixiyey weerarkii somalilan ay ku soo qaaday magaalada laascaanood shalay galab markii bacda casarkii waxay soo bilaabeen jamhadda s n mta ee looga taliyo gobollada waqooyi waxay soo bilaabeen duqaymo iyo dagaal ay teergaraynayaan inay ku soo galaan magaalada koonayaasheeda gabalku markuu u kala dhacay oo ay habeen noqotay halkaasaa lagu kala joogsaday xalay saddexdii habeennimo markay ahayd waxay ka soo galeen ay damceen inay ka soo galaan magaalada dhinaca bari halkaa dagaalkii ka bilowday ilaa iyo haddeer wuu socdaa wuxuuna ku faafay magaalada daafaheeda oo dhan ciidamada maamulka somalilan ayaa markii lagu jebiyey duleedka magaalada waxa ay bilaabeen inay madaafiic ku garaacaan bartanka magaalada waxaana halkaas ka dhashay khasaare aad u badan oo soo gaaray dadka rayidka ah waxaa la arkayay guryo iyo goobo ganacsiba oo burbursan kuwaasi oo ay madaafiic la dhaceen ciidamada maamulka somalilan sawiro iyo muuqaalo laga soo duubay halkaasi ayaa muujinaya burbur xoogan oo soo gaaray dadkii rayidka ahaa ee ku jiray magaalada waxaana magaalada gaaf wareegaya gawaari ay ku xiran yihiin qalabka codka dheereeya kuwaasi oo dadka loogu digayo inay ka baxaan guryaha islamarkaana tagaan goob ay madaafiicda kaga gamba karayaan maamulka somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu ka been sheegayo dagaalka ka dhacay magaalada laascaanood islamarkaana sawiro been abuur oo xilli hore ay ku baahinayaan baraha bulshada kuwaasi way ku sheeganayaan inay guule ka gaarin dagaalada magaalada laascaanood balse tahabadelkeeda dadka deegaanka ayaa soo bandhigay muuqaaladii ugu dambeeyey oo muujinaya gawaari ay ka mid yihiin nuuca loo yaqaano zuuga beebaha iyo sidoo kale maxaabiis lagu qabtay dagaalka kuwaasi oo qaarkood ay dhaawacan yihiin si kastaba ha ahaatee dhowaan garaadka magaalada laascaanood ayaa ku gacan sayray heshiis ay xukuumadda adisababa ee etoobiyaanka ah doonaysay inay dhex dhigto maamulka somalilan iyo sidoo kale dadka deegaanka oo isdifaacaya deegaanka faragurow ee degmada jilib ee walaayada jubbooyinka hoostaga ayaa waxaa ka dhacday munaasabad afartan arday ay ku qalin jebinayeen maxamed ciise ayaa warkan inoo haya munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay oo ay ka qalin fulayeen ku dhowaad afartan arday oo ka qalin jebisay macadka tawxiid ee ku yaala deegaanka baladuraxma ama fargurow ee hoostagta degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waxaa ka soo qayb galay xafladan macalimiin arday waalidiin iyo qaybaha kale ee bulshada haddaba qaar ka mid ah ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ثم نعمد قاعد حركة الشباب المجاهدين وأميرنا الحبيب المجاهد الصبار الشيخ أحمد عمر أبو عبيدة حفظه الله ورعاه ونقول لأبا عبد الله أنت أول من افتتح هذه المدرسة هي مدرسة التوحيد في قرية فرقرو هؤلاء الطلبة ختموا القرآن sheekh maxamed balli ayaa halkaasi isagana kelmad ka jeediyey isagoona la dardaarmay ardayda iyo waalidiinta ardada aad hadda arkaysaan muddo yar ka hor ayay bilaabeen maantana way qalin jebiyeen waxaa ku baxay dadaal waxaa ku baxay kallahaad waxaa ku baxay waalid gadaal ka riixaya waxaa ku baxay macallin dadaalaya iyo dhidid waxaa ka yimid midhaha maanta aad arkaysaan waalidkoodii way faraxsan yihiin ka faa'iidaysta wakhtigiinna jiinka webiga iyo cambayaasha iyo nabadda iyo istiqraarka waad u jeedaan sidoo kale waalidiinta ayaa iyagana dhankooda ka hadlay sida carruurtooda wax loo baray ilaahay baa mahad iska leh jilkan qur'aanka baradii maasha allah ayaalkan aadan maadsantan nankii dhinaansho wal bar waaye usuba shilaaya akhtiyaarshe dadkii dhinaansho wal baran deegama shilaayna alxamdulilah maseen ku dhugna maalkisiinka bay alxamdulilah alxamdulilah alshukrulilah almulkulilah faragurow iyo kamtaanda ee walla taawada kara ayaa maanta oonay lisu hordhigi maanta khasaara ma taawana may taawanay meel oonay macaan ah oo malab ah ilaahay ninka monaystidi een ardadii oo maanta qalanjabisi oo kutubkii ilaahay kor onqaadii maalintan faraxa aad iyo aad u faraxsannahay waxaa ahayd waalidiintii odayaasheennahay ma ahan marka ugu horraysa oo macadkan uu soo saaro arday dhammaysatay fadro waxbarasho wiil dhallinyaro ah ayaa waxaa lagu dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maxamed mudey axmed abuu muslim ayaa warkan noo haya wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ayaa sheegaya in kooxo hubaysani ay magaalada oo ah xarunta gobolka hiiraan ku dileen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ku nool magaalada beledweyne goobjoogayaal ayaa sheegaya in kooxaha hubaysan oo ahaa burca doonayay in ay dhac u geystaan ay wiilka dhallinyarada ah oo lagu magacaabi jiray maxamed muuse shiiraar xaafadda cilmi loons iyaga oona dilkiisa kadib goobtaa isaga baxsaday ciidamo ka tirsan kuwa booliiska beledweyne ayaa gaaray goobta uu dilka ka dhacay kuwaas oo isaga noqday halkaasi iyaga oo wax natiijo ah gaarin dadweynaha magaalada beledweyne ayaa welwel ka muujiyey cabsida amni ka jirta magaalada beledweyne iyada oo dhowr jeer dad shacab ah gudaha magaaladaasi lagu dilay wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa isu dhiibay dalka kanada asigoo qaxooti ah mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya usaame ibraahim aadan oo ahaa wiil soomaali ah ayaa lagu dilay dalka kanada rag hubaysan oo aan la aqoonsanayaa shalay wiilkan ka hor dilay gurigiisa xilli uu socday goobtiisa shaqada sida uu sheegay ibraahim aadan sagaar oo ah aabbaha dhalay usaame wuxuu sheegay ibraahim inuu maqlayay ilaa toddoba xabadood kadibna uu noqday qofka ay rasaastaasi ku dhacday wiilkiisa isaga oo sheegay inay naftu ku jirtay markii uu tegay goobta uu dilku ka dhacay ayna toddoba meelood rasaastu uga dhacday dhiigna uu ka qulqulayay jaaliyadda soomaalida ee dalka kanada ayaa waxaa soo food saaray cabsi xooggan kadib markii ay ka war heleen dilka loo geystay wiilkan soomaaliga ah dhanka kale laba askari oo booliska edmonton ka tirsan ayaa la dilay iyagoo ka jawaabaya wicitaan war ka soo baxay booliska edmonton ayaa lagu yidhi adeega booliska edmonton waxay ka tacsiyeynayaan dhimashada labo ka mid ah askarteeda roondada oo la dilay iyaga oo ka jawaabaya wicitaan goor sii horraysay oo shalay ahayd dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka dowladda federaalka ayaa qaab qaxooti ahaana iskaga dhiibay dalka kanada kadib markii wafdi uu ka mid ahaa ay tageen dalka maraykanka ninkan oo lagu magacaabo cabdixakiim jimcaale aadan ayaa la sheegay inuu in muddo ah raadinayay sidii uu ku tegi lahaa dalka maraykanka kadibna isagoo baadigoobkaas ku jira loo magacaabay xilka wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka dowladda federaalka wuxuuna fursad u arkay marba haddii uu tegay maraykanka inuu gaaray meeshii uu in muddo ah ku taamayay taas ayaana keentay ayaa la leeyahay inuu u goosto dalka kanada oo uu isku dhiibo qaab qaxooti ahaan ah maadaama sida uu ku galay dalka kanada aysan suuragal ahayn in lagu tago dalka maraykanka warka wargeysa idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inageenta